magaalada baardheer waa magaalo ka taala koonfurta soomaaliya welibaayna ku tirsantaa gobolka geda dhowaan welibaa kugu baday roobab weyn oo saameyn weyn ka raabi bulshada ka dhaqan magaaladaasaya roobabku kugubaday magaaladaasi ayaa sababay khasaareen iskajara dhimashadii weliba dad biyoyo qaadeen oo weli luwaysnii haano dhaawaca ku deeriya haddaba mas-uuliyiintan ku sare ee hay-adda alraxma foundation ayaa bulshooyinta soomaaliyeed iyo hay-adoo ka shaqeeyeen arrimo samafalka ankabaaqi inay langurmada dadka saameyntuusa karaabi daadadkii xooganaaya ka dhowmeenga magaalada baardheer ee gobolka gedaa inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto xalay waxaa ku dhintay magaalada baardheere fatahaddii ka dhacday lix qofood ayaa ku dhimatay oo saddex isku qoys tahay iyo saddex qofoodoo kala duwanoo caruur ah waad ogtihiin xalay oo bisha markay ahayd labaatan iyo afarta ayay dhacdadaasi dhacday sidoo kale waxaa dhacday maalinkii talaadada ahayd habeenkii arbacada soo gelaysay oo kow iyo labaatanka bisha ay ahaydne musiibo kalaa ka dhacday magaalada baardheere musiibadaasoo ahayd inay sagaal qofood ay ku dhintaan buundadii yarayd ee meesha ku taalay ayagoo gudbaya kadib markii daadka u qaaday halkaas dhimashadu waxay ku noqonaysaa shan iyo toban qofood ilaahay ha u naxariisto anagoo ah mu-asasada alraxma oo ka shaqaysa samafalka iyo tacliimta iyo horumarinta waxaan halkan aan rabnaa inaan ka jeedino baaq u jeedino dadka samafalayaasha dadka ganacsatada jaaliyadaha dibadda sidoo kale dowladda dhammaan inay ka soo qayb qaataan gurmadka aan bilownay oo ah in dadkii loo gurmado run ahaantii sida uu u sheegay guddoomiyaha hay-adda alraxma shee maxamed aadam waxaa ka dhacay magaalada baardheere musiibo runti weyn oo naf iyo maalbo lagu waayey ugu horeyn waxaan dadkaas walaalaha ah muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa bishaan barakaysan ee ramadaan ilaahay inuu intii dhimatay u naxariisto intuu dhibka gaarayna ilaahay inuu ciwad iyo bedel khayr qaba ilaahay siiyo musiibadaasoo kale walaalayaal dalkeena way kusoo noqnoqotay ma aha tii koobaad meelo badan bay ka dhacday markii saanoo kale webigu u biyo keeno inay dadku ku waxyeeloobaan